dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday talaadadii shalay in boqolaal kun oo soogalootay xirfadlayaal ah ay dalkeeda geyn doonto sanad walba marka la gaaro labada kun shan iyo labaatanka wasiirka socdaalka Kanada Sean Fraser oo warbaahinta la hadlay oo la wadaagay qorshahan ayaa tilmaamay muhiimadda tallaabadan ay u leedahay kobaca dhaqaalaha dalkiisa Kanada waxay ka mid tahay dalalka sida aadka ah magangelyada u siiya Soomaalida haddaba wariyaha v o e-da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahani ka wareystay farxaan cali jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha kana faallooda arrimaha kanada ugu horreyn waxa uu weydiiyey tirada dowladda kanada ay qorsheynayso inay dalkeeda geyso sanad walba iyo waxa xilligan kusoo beegay in ay ku dhawaaqdo
xuseenow tirada dadka dowladda kanada ay keenayso oo dibudejin iyo shaqaalaysiinba ay u keenayso dalkan kanada berigii hore mar waxaa lala yaabanaa dhowr sano ka hor in la yiri saddexdii sanaba hal milyanay keenaysaa mar haddii hadda laakiin la yiri marka la gaaro labada kun iyo shan labatanka sanad walbaahi waxaa la keeni doonaa shan boqol oo kun waxay noqonaysaa numbarkii ugu badnaa ee la keeno canada muddo hal sano ah dowladdu qorshaha ay ka leedahay waxaa waaye inay daboosho baahida shaqooyinkiia waxaa la-yahay shaqaale ka shaqeeya waxaa jira dad badan oo hadduu alla ku roon yahay meelo badan oo canada ka mid ah oo dadku dadka iyo shaqada ay dadku badan yihiin oo shaqayari ay ka jirto laakiin waxaa kaloo jira meelo badan oo shaqaalo la-aan ay ka jirto shaqooyinkan ay badan yihiin sida ku xusan warbixinta hal milyan oo shaqo oo bannaan oo aan dad loo hayn marka dad oo gobollo kala degan inay xagga tagaan oo ay ay shaqooyinka daraaddeed u aadaan ma arrin fudud maaha waxaa ka fudud dad cusub oo meelaha la dejiyo kadibna si ay shaqooyinka uga shaqeeyaan waa tahay dowladdu waxay sheegtay in dadkan la keenayo ay qeyb weyn ka qaadanayaan kobaca dhaqaalaha dalka inagoo weliba og in covid sagaal iyo toban iyo dagaalka ruushka uu ku qaaday ukraine oo uu sababay hoosu dhac dhaqaale bal arrinkaas ka waran runtii dhaqaalaha iyo kobaca dhaqaalaha qeyb weynay ka qaataan shaqaalaha sababtoo ah dhaqaalaha waxaa wax ka qaata wax soo saarka dalka wax soo saarka dalkana waxaa mashiinka ugu weyn ee wareejiya waxaa waaye shaqaalaha marka haddii shaqaaluhu ay xirfadlayaal ama xoog shaqo oo badan uu jiro dalka kobaca dhaqaalahana saru u kacaa sababtoo ah wax soo saarka ayaa dhaqaalaha kor u qaada waxa wax soo saarana waa shaqaalaha waa tahay farxaan ugu dambeyntii ee dhanka soomaalida bal ka waran ma yihiin kuwa ka faa'iidaysan kara qorshaha ee dowladda ay ku dhawaaqday soomaalida arrinkan waxaan dhihi lahaa aniga haddii aan dhinac ka eego xoogaa soomaalidu qaxooti u badan yihiin warbixintana waxaa ku xusan in qaxootiga la yareynayo xirfadlayaasha la badinayo marka soomaalida bacdama ay qaxooti u badan yihiin oo xirfadlayaasha looga badan yahay ee adduunyada kale sida shiinaha iyo hindiga iyo adduunyada kale ay uga badan yihiin xirfadlayaasha waxaa laga yaabaa markaan dadkaas in fursadda ay helaan oo soomaalida fursadooda qaxootiga ah ay hoos u dhacdo sababtoo ah warbixinta waxaa ku xusan in shaqaalaha in qaxootiga hoos loo dhigayo si xirfadlayaasha la keenayo sare loogu qaado
farxaan cali jimcaale oo ka faallooda arrimaha kanada toronto ayuu ugu warramay wariyaheena xuseen nuur xaaji